halkaa waxaan umiday inaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho midda koowaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen midda labaadna waa xambaareynaynaa carabaad soomaaliyeed inaan caddayno dhacdadaasi dawladnimo raad kuma laha madaxweyne sheekh shariif madaxweynihii jamhuuriyadda xilli kumeelgaarka ay ka saareen dalka nin oday ah oo maxaan ku dhaha xushmo badan dadka iyo dowladda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaasa saas loola dhaqmaayo si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimona sax kuma aha iyo maxaan ku dhaha dowladnimo intaba sax sax kuma aha shalay ficilka airboortka muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dawladnimona ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka kuw iyo labaatanaad ee dastuurka kumeelgaarkaa faqadiisa koobaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqka xorriyadda qofka muwaadinka ulo tilmaama iska daa qof mas-uuliyadda soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dib badan ka soo saaray halgan aadau naftiisa horay khatar kusoo geliyey oo ummadda dhexdeeda karaamika hoo mudan in si gooniya loo weynay waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaas dawladnimadaan jecelnahay qaanuunkaan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan u haynaa dalkani iyo meesha uu joogo inuu hore ku soco oo dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dawladnimo keenaynin ka dayimayno naf una maxaan ku idhahdaa waxay una una una una muxuu ahay jilcmayna ama ka aamusmayna cod dheera ku leenahay waxaas khaladay ahayn waana khalad shalana khaladay ahayn maantana waa khalad beri hadday sii socdaanna waa khalad cawaaqib xumo kale cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto u suurtagal tahay duulimaadyada hawada iyo hawada soomaaliya waa garanaysaan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shan uniso markay dalkaa ka tagtay ayaa hawada soomaaliyana la laalay maamulkeeda loo dhiibay hay-ad soddon sano ku dhawaad ayaa hadda hay-addaas gacanta ku haysa lacagta hawada laga qaado hay-addaasaa qaado dadka soomaalida ah wax weyn looguma qaban jira uma madax banaaneen waxaan dadaal adag loo soo baray hawada sidii loo soo celin lahay oo maamulka soomaaliya loo soo celin lahay wadaxaajooyo badanaa laga galay dowlad goboleedadaa raalli ka ahaa maxaan ku idhahdaa qaybaha kala duwan mujtamac bulshada o dhan baa raalli ka ahday in ay noo soo noqoto hawadeeda maamulkeeda taladeeda markii ugu horreysay soo noqotayna ila waxaas dhacaan waxay dib u keenayen haddana un hawada fareyna ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diidaya inay dhoofaan iyo kuwa maamuladoodii iyo shacabkoodii iyo humanitariankoodii muxuu ahay gargaarkii loo fidinaya dadka la hor taagan yahay diyaaradu ma dhaqaaqan kara hawada waa xirantaha la leeyahay waa kuwii shalay coddeer codkaaba ku yiri maxaan ku idhahdaa hawadeena annagaa iskale hanaloo soo celiyo oo dawladdii maxaan ku idhahda dawladda soomaaliya ku garab istaaga dawladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa kasii horreysay shalay maantana way ka dambaynaysaa dad badana usoo istaagay in ha wakti dheer iyo waddo dheer loo qaado inta jeeroo loo safray canada loo tegay xarunta ekawa loo tegay madaxda ekawa warqaday dacwa iyo wax walba loo qoray si hawadan waddo dheeray soo marta maanta marka in ay dhaqanka noocaasa oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinayaa in la yidhaahdo wax macquula oo maxaakula ummadda soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights ama xuquuqda asaasiga aan sheegayno oo muwaadinka iyo degaanka iyo dadka soomaaliyeed ay ay ku tahay ku xadgudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay indhaha kala qaado oo ay fahamto weli waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkani meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhamaystiran maxaan ku idhahdaa xuquuqdeena qarannimo oo aan adduunyada ku lahayn noo soo noqoto aqoonsi iyo iyo ogolaanshiyo ummadda soomaaliya dhexdeeda aan ka wadahno ka wadahno laguma daawoobayo soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukata laguma daawooyo dhaqanka noocaana sharciga dalkeena ku burburay dawladnimadeena ku burburtay maanta daawo inaan ka jirno oo dawladdaa muxuu ku xoogeysanaysa dawladdaa ku muuqanaysa la dhahna dawlad intaan ka xoog badnaa shalay waxaan wax lamid inta la timida dadku diideen war maanta waa soo kabaneen waa soo noqonayna wixii shalay dhaqanka xumaay shalayna dilay cudurkii shalay lagu dhacay maanta inaan haddana cudurkii aan doondoonallahay macno baad ma samaynayso arrinta waxaa soo hartay maamul goboleedyada dalkan nidaam federaal qaatay laba kun iyo afartii shirki ugu dambeeyo dooda lagu qabto inbagaarka lagu qabtay ayaa dalka soomaalida isa soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato laba kun iyo laba iyo toban congresskii xamar lagu qabtay ee dastuurka hadla jira ee kumeelgaarkaa lagu ansixiina dadkii ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadoo dhan iyo dadka soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho nidaamka federaalka wuxuu kamid yahay qaababka xukuumada dalka ka jira adduunyada ka jira ay quraana maaha waa la bedeli karaa waa laga guuri karaa laakiin sidii shalay oo ku yimid oo dadku ay ku doorteen aan lagu guuri karaa dadka soomaaliyeed inay isusu tagaan yidhahdaan federaalka waa naanfici waaye eedara laakiin anigaa jecel iyo anigaa necab iyo anugu ila quman yahay iyo anaa awoodeyda ugu kordhinayo anugu kudhima ma galo dhedheel ma galo waa rabitaanka dadku ku yimiday waxaa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxaa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta laisu yimaado soomaali si maanta federaalki waana anfici waay laakiin qof iyo xukuumad midna ma celin karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waayo oo ku salaysan yahay nidaamkaas dhib badan laga soo maray dhismihiisi wixii laga soo maray saxaafaddu aad iyo aad ay ogtaen goobjoogi u ahay dowlad goboleed kasta dadka soomaaliyeed oo isu keenay oo walaalow maxaa dhihiray maxay kula tahay adiga war ka ballan la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go-aansadeen nidaamkaana kudiso broses socdo waaye ma ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqol kiiba boqol saxya soomaaliya maanta boqol kiiba boqol wax saxa ma jiraan laakiin wadda dheer oo eber aan ka dhimid meel fiican hadda marayo aad iyo aad wax badan loogu qabsoomay nidaamka federaalismka dhexdiisa dhibaataa ka jirto wax badan oo dastuur xadiis ka qabyo ahaa jira wax badan oo maxaa kula dadka soomaaliya inay ka doodaan iska wasa loo baahan yahay jira laakiin ma aha dheerlaw iyo dhayilkan kuma bedeli karo lagumana qalqaladayn karo dhibaato iyo waxaan dowladnimadii sii qaranka una su-aal gelaysee dadka deegaanada degana tashaday war hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana ay ka qaldanay sidaan si ma ahayn hala toosi in la yidhaahdo oo la dhex galo oo la waxay u baahan yihin waad garanaysaan ayagoo dadku isdursan yahay isu imaan karin iswarsan karina dadku intay isu yimaadeen iswarsadeen nidaamkaas maysteen waxbaa ka dhiman hadday wax ka dhiman yihiin in la dhamaystiro oo si nabada iyo heshiisiin iyo dawladduna ay fududayso ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu kentay walaalaysaan laga shaqeeyaa laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii bariyey dhaweyta dhacay oo dhan si saxa oo maxaan ku ihahday dowladnimadeena saacidaysa maaha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dowladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliiska hadda ka shaqaynayo iyo midka raasamboli ka shaqeynayo iyo midka raasxaseen ka shaqeynayo halkana xamaraa laga bedelayaa dawladda dhexa bedelayso gabadha umuulisada ayaa maxaan ku ihahdaye baar dheere oo hooyada joogto umuulinaysa ama maxaan ku ihahdaye qandala muxuu ahay qoysku jooga umuulinaysa ama yiiraan umulin halkaana laga bedelaya sheekadaas taarikhdaas waa bog soo laabnay bogi soo laabnay wuxuu ku qorraa inaan akrino macna ma samaynaysa bogga nooryaal waxa ku qoran inaan akrino waxna ku qorano maanta waayo waxaa loo taagan yahay marka si kasta nidaamka nidaamka federaalkaa laga guuri karaa qaabkiisa la cayin karaa laakiin marna ma dhacayso dowladnimada aadna qiidashada oo aan hibanayn waa waa midaan sheega calooda waxay ku bukoorta laguma daawo dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arrimahaas aan leenahay waxaa soo haray marka dadka soomaaliyeed aan rabaa inaan la wada war intaas oo isku toosan oo dastuur qabyo ah leh oo maxaan ku ihahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u ahaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga keli laaya war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ku mashquulinine waxaan koob iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan aad dhiman ee hal iyo laba kale ma ku dari kartiin fadal ku dara aaniga kula darno war maxaan ku ihahdaa dhinacaasaa waddadii laga jirta aan aadno dadka lagu keli laayahay oo ilaa iyo maanta shuruuka sharciga si u tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelo wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxaa hadda ka socda kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaaladan dadka ku nool caasimada jamuuda sida ay u tahay dadku inay noolaayeen dulqaadka dadka muqdisho ayaa dowladan ku jirta dulqaadka iyo dowlad jacaylka ay qabaan dadka muqdishada hoggaan waxaan leh dadkanaan laga dabageynin horena waa u dhahnay markan waa ku celinaynaa dadka maraga laga dhahay inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo markii waxaas ay waayeen shalay wixii dhac waa la garanaya maantana wixii shalay dhacay dadkii ogaayo xanuunsanayaa qawray wili oo dhan war maya war meeshii shalay u noqon karo war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walba ah xuduuday leeyihiin hogaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii dadka nidaamkan federalismka iyo dadka ay tashadaan wuxuu u yahay isbuunyo u dhaxaysa oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwan yihin dowladnimada federalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba guuni ugu yaraan intii jirka dhambe u wada xanuunsanahay qayb kamid a hadii jirka xanuunsan tahay inteeda kale inaan u guuno kismaayaa dhibaata ka jirtaa maahano war aan aadi annagu annagoon dawladda ahayn maanta aanan hogaanka ahayn dadaan ku dirnay odayaalaan ku dirnay niman siyaasiyiinaan ku dirnay waxa ka socda meesha in waxgala wax badanna waa ka qabtay laakiin doorka dawladda kama dawladdu iskuma dayina haddii kismaa wax ka qaldayihin in wax la saxo laakiin dawladdu mar walba dabkay muxua shidaal kusii shubaysa dabkay shidaal kusii shubaysa in hor intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso ilaa i wixii shar dhacay ay muxuu ahaay ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waayo aragmaha mudaan leenahay marka maanta dawladdeeda maxaa lagu aamini kara waxaan dadka soomaaliyeed aniga aragtida aqalala wadaag waxay tahay waxaa dawladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummadan in lagu aamino maalin walba xuduudda lagu aaminaada kalsoonida ay dawladdu qab maalin walba waa soo yaraanaya maalin walba waa soo yaraanaya maalin walba waa soo yaraanaya dawladnimada iyo sharciyadda dawladnimadana waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadka ay qabaan oo dawladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadda ay la eg tahay sharciyadda iyo dawladnimada muxuu ahaay dadka soomaaliyeed dawladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinayna taasi inay maalin walba soo dhacayso soo yaacanayso oy soo waxaysanayso dhaqanada aan macnaha lahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaadeynta hayda maxaan ku ihahday waxa ay dawladda ay ku bixiso maxaa qarashaadka iyo wax ma maanta shacabka soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxda aniga dhaqaaqi karin maa muhiim in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dadka difaacaya ku dhintay shalay iyo dara ee qaarkood meydkooda wili banaanka yaallo ayay tahay dadka in lagu mobilise garee kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahooda iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiima dawladdu maxay uga shaqayn laha waxaas maxay u arki lahadeen u aadi lahadeen muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo bay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinaya man aan aan annagu laxa jeclo badanaa dawladnimada naga hayso khatar aan u qaadanay riski badan aan u marnay wax badan aan aan muxuu ahay culays aan soo aqbalnay maanta dastuurka anaan walba ku celinay dastuurka anaan walba ku celinay waa qaba waa run inuu qabiya laakiin adeero gacaliya sharic si aan ku kalbixiyo asaan ku meelmahay si aan cilad iyo ceeb u imaaninaan annagoo annagoo joogno dawladdii aan qabkeena iyo wixina ankeena aan gaabino si aan u qancino dadka kale inay dawladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doorto madaxweynaha laysu imaanaya nidaamka meelay ka dugsanay marayka baarlamanka cedisaa laysku doon kara baarlamanka hala joogo waa dhihi kara dadka qulubtooda iyo waxaad ilaalinayna iyo muxuu ahay ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weyna hala sii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jecleen cid lagu qabsan kartay iyo cid lagu hidi kartay ma jira dhaqanka dawladnimada suuban in la ilaaliyo teeran hadduu jirtaan kara dawladdaani ee fafaaraha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam uhaynin dastuurka haddaan ixtiraam uhaynin teerarkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeranka hadduu dhamaado u dhamaado waxyaabaha hadaa taa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyo wakti badan isaga dhumina soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda majiso kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaafiicda ridiya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaafiicda riday ayaa maanta waxay leeyihin wareedahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka hala ilaalino midaan shalay waxay dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmi maayo anigaa muxuu ahay waxay leh macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam gelayaan qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana dhowrayaan shacabka haddii ixtiraami waayaan ixtiraami helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaan dhowrkan ka warma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinaya dowladda federaalka ah iyo hoggaankeeda xukuumadda iyo madaxweynaha u shacbigu ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay bedelaan waddada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa bar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan ku lehnaa waa soo joogna dalkaan soddon isaga dowlad la-aanta ayaan soo joogna wixii dhacay o dhan shalay sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan wey ka jooga haddaa adigu ka maqleedeen dalka odan jooginina war annagaa soo joogna waddadii lagu dhumay waa waddadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya marga iyo waxaqabataynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku dhahda xorriyadda dadkaana waa dulqaateen waxa ay maanta ku dulqaateen wax badanoo kamid a looma dulqaadan inshala laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo afro laakiin dee wax walba xagay leeyihin xagkiyaa laga bixi rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynaana noo imaana dowladda dowladnimada taageersannaha dalku inu dowlad yeeshaan rabnaa deganaanshiyahan rabnaa dalkala ma qabno baasaboorar kale ma qabno daaro kale adduunya ku malihin meesha anaan ku qarano kuoos ku qarano kasoo shaqeyno weli inaan joogno ka shaqeyna rabnaa laha jeclaa naga hayso meelan anigu dalkaan ku dhumaado meel kaloo aadama aqaano ku bedasho mar ninkaan meel kaloo aadalaho dalkaan naga hayaan malaayiinta soomaalida dalkaan joogtana meel kale ma qaban adeer hadaa meel kale qabtaaay laakiin dalkaan iyo dagaalkiisa dadkiisa ha ku hayaayan karaama kuma ishar kuma dhaar kuma anayaana kaa raac oo weligeed aan kaa hali jirin aada iyo aad ayaan mar kale aan uxunaa shishar dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaa lagu sameeyey astaan iyo xorriyada dadka soomaaliya oo dhanka tahay qof kastoo soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkani asiga oo laba iyo labaatan sano marna dawlad la-aan ahay marna dawlad kumeelgaala ahay ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyey dowladnimadii xamar iyo iskool bulsiya ku toobneeda inta baariyey jamhuuriyadda afrikada gees geeyey haddii aanay dowladnimada dhexdeeda ixtiraamka lahayn muwaadinka caadiga ah ee iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaryada ku gadanayso ama suuq dhacaad maxaan ku yidhahdaa ee mooska ku gadanaya maxay sugayaan waa rajaxuma wadaanka jaxumada joojiya waddada aad ku joogtaa wada saxa ma aha ilaaliya dadka kana wado aada iyo aad umaasantiin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya hasii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaasheen xuquuqdooda ha ilaasheen lama aamusi karo lamana caburi karo dadka xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgeli ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaani yeeli inuu muxuu ahay abjuuskareeyo oo maxaan ku dhaha dastuur qaynuun la-aan in lagu dhaqo qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeeli marna yaana la yeeli laakiin haddana nabad waxa aan rabnahay nabada aan ummadaha adduun ku aragteen cod iyo nabaday wax ku doontaan madaafiic ma ridaan ma isma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahay dhib kuwa argagixisada nabadiidka aan noogu filan colaadkana iyo xigaalkana ma geli karno laakiin codkeenoo midaysanaan ku hor istaagaynaa waxayna dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa kalaan ku hor istaagaynaa waddadaan soo istaagaynaa mayaan leenahay mayaan ninkii yidhaahda ma aha inu dambi kale marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed nabadda soomaaliyey nabadaan mar walba ku dhexcelinayaa waxaan ku celininayaa soomaaliyey xaqa aada leedahay in ilaasho ha ogolaanin in in lagu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaasi qaanuunkaas wuxuu xaqa uu ku siinayo ilaasho oo midii maxaan ku idhahdaa diinta islaamka ay kushiisa ilaasho walaqad karramnaa bani aadama ilaahay yaa qur-aankiisa kala baryo qawaaniinta oo wadciga aan leenahay dastuurkeeda ugu wen yahay xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinimo way caddahay adigaa laga raba inaa ilaashataan ku samey aada iyo aada umaasantiin insha allah calaykum way mudane madaxweyne kismaayo awgeed ayaa loo xirxiray in diyaaraduhu ay baxaan adiga ma ku jirtaa madaxda aadaysa kismaayo
maanta ma taagno kismaayaa loo xiray wax ka weyna maanta taagno kismaayo maa qadyad maanta qadyad qaran waaye dalka soomaaliya o dhan iyo dawladdiisa jiritaankeeda waa su-aasha taagan ishuwa kismaayo maaha marka yaa lagu mashquulin kismaayo iyo qalaa inta ka dhacay kaniyo qarankii soomaaliya maanta